halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray qodobada aan idiin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono sidee dhallinyarada aqoon-yahanka ah u arkaan ballanqaadkii ahaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu diradda saari doono shaqo abuurka dhallinyarada runtii barnaamijkan uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ee ah inuu dhallinyarada soomaaliyeed u abuuri doono fursado shaqo ay dalkoodana ugu shaqeeyaan ayaguna ay nafsadooda ku hormariyaan waa barnaamij aada iyo aad aan usoo dhaweyneyno waana barnaamij run ahaantii madaxweynuhu meeshii loo baahnaa oo uga dhawaaqay aan sugaynay sababtay tahay dhallinyarada soomaaliyeed waxay joogaan xaalad aada iyo aada u liidata ayagoo waxbartay oo dalka gudihiisa wax ku bartay
kaalimihii heesaan waan idin haynaa si heshe kusoo dhawaada warkii suuriya ayaa waxay hakisay dhammaan duulimaadyada garoonka caalamiga ee dimashaq kadib markii duqeyn cirka israa'iil shalayto ay ku qaaday goob ku dhow sidaa uu sheegay wargeys ku hadla afka dowladda wargeyska al watan ayaa sheegay in duqeyntaasi waxyeelo ay ka soo gaartay dhabaha diiradaha ay ku ordaan isagoo aanan faahfaahin bixinin intaasi dheer garoonka ayaa waxa uu ku yaalaa koonfurta caasimadda dimashaq halkaasoo dhaqdhaqaaqa mucaaradka suuriya ay sheegeen in maleeshiyada ay taageerto iiraan ay ku firfircoon yihiin oo ay leeyihiin halkaasina ay ugu yaalaan baqaaro hubyaal israa'iil ayaa muddo sannad ah waxa ay duqeyno ka furinaysay aaggaasi oo uu ka mid yahay kii bishii mey oo sababay dab ka kacay meel u dhow garoonka duuradaha taasoo keentay in dib loo dhigo duulimaadka wakaaladda wararka ee ku hadasha afka dowladda ee sana ayaa iyaduna sheegtay in wasaaradda gaadiidka ay xaqiijisay in dhammaan duulimaadyadii la xakiyey sababtoo ah iyadoo qaar ka mid a qalabka farsamada joojiyeen shaqooyinkii garoonka roob dabayl wata oo ka da-ay magaalada dagaalka xoogan uu ka socda ee maripool ee dalkaasi ukrain ayaa keeni kara xaalad ah in halkaasi uu ka dilaaco cudurka daacunka sida ay sheegeen saansiyaano cilmi baarayaal saadaaliyey cudurkii daacunka ee ka dilaacay dalkaasi yemen sanadkii labada kun todoba iyo tobankii ayaa hadda sheegay in xaaladahaasi ay ku soo badanayaan maripool magaaladaasi ayaa waxa ay ku jirtaa khatar daran iyadoo sababtuna ay tahay in biyaha iyo hababka bullaacadaha ay waxyeelo ka soo gaartay dagaalka wasaaradda difaaca ee britain ayaa barteeda twitterka waxa ay ku sheegtay wararkii ugu dambeeyey ee sirdoonka difaaca jimcihii oo sheegay in ruushka ay dhibaato ka haysato bixinta waxyaabaha asaasiga ah ee markaasi ay ka mid yihiin nadaafadda biyo nadiif ah oo la cabo iyo sahayda caafimaadka sida ku caad warkaasi warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha ah oo sidii aan horeba idinkugu sheegay toddobaadkan ku saabsan sida dhallinyada aqoon-yahanka ahi ay u arkaan ballanqaadkii ahaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu diiradda saari doono shaqo abuurka dhallinyarada waa kan wariyaheena v o a cabdicasiis barrow oo barnaamijka muqdisho noogu soo diray
kulan wanaagsan khiyaarta nala socota kusoo dhowaada barnaamijka imadasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o e da anigoo cabdilcasiis barrow oo muqdisho jooga ayaa idila socodsiin doona toddobaadkanna waxaan barnaamijka ku eegi doonaa hadalkii dhowaan ka soo baxay madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ku aadanaa in dowladda cusub ee dalka ay fursado shaqo u abuuri doonto dhallinyarada sanad walba waxaa jaamacadaha dalka kasoo baxa kumanaan dhallinyaro ah kuwaasi oo badi aan shaqooyin helin haddaba fursadaha ay dowladda dhalinta u abuuri karto maxay tahay haddii ay yimaadaanna sidee uga faa'iidaysan doonaan dhallinyarada soomaaliya meelaha ugu badan waxaa ku nool dhallinyaro iyadoo dadka ugu badan ee dalkuna ay daayar yihiin waxaa barnaamijka marti iigu ah garyaqaan cabdishakuur calisow oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ee ku sugan magaalada muqdisho marka ugu horeysa garyaqaan cabdishakuur soo dhawow waan kaaga mahad celinayaa fursadan iyo barnaamijka nagala qayb qaadanaysa marka ugu horeysa hadalkii kasoo baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xiligan maxaa lagu tilmaami karaa
waa mahadsan tahay weriye cabdicasiis sidoo kale bahda v o edana waan u mahad celinayaa barnaamijkan aada igu casuumtana waa barnaamij aad iyo aada u qiimo badan waqtigii laga hadli lahaana kusoo aaday runtii barnaamijkan uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ee ah inuu dhallinyarada soomaaliyeed u abuuri doono fursado shaqo ay dalkoodana ugu shaqeeyaan ayaguna ay nafsadooda ku hormariyaan waa barnaamij aad iyo aad aan usoo dhaweyneyno waana barnaamij run ahaantii madaxweynuhu meeshii loo baahnaa oo uga dhawaaqay aan sugaynay sababtay tahay dhallinyarada soomaaliyeed waxay joogaan xaalad aad iyo aada u liidata ayagoo waxbartay oo dalka gudihiisa wax ku bartay sidoo kalena dalka dibaddiisa wax kusoo bartay ayay magaalada muqdisho soo buux dhaafiyaan sidaa darteed haddii aan loo helin xaalad lagu maareeyo dadkaas waxbartay oo xirfadaha soo bartay kala duwan oo yacnii walaad iyo ehel iyo walaal iyo waalidba leh haddii aan fursado loo helin ay khatarteeda ay lahayd sababtay tahay dhallinyartu waa nambarka ugu badan ee bulshada soomaaliyeed marka in loo helo fursad shaqo ay ku shaqaystaan oo yacnii alxamdulilaahi noloshooda ku maaraystaan dalkooda iyo dadkoodana ay ugu adeegaan waa fursad aad iyo aad aan usoo dhaweyneyno waana fursad dahabiya waxaan rajayneynaa insha allahu tacaala madaxweynaha soomaaliya inuu sida ugu dhaqsiyaha badan oo arrintaas u horgelin doono qaabka ugu mudanna uu u bilaabin doono waxaan ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda isaga dalkan soomaaliya kama bixin yacni wax badan ku noolaa dhallinyartan soomaaliyeedna waxbarashooyinka kala duwan ay soo qaateen in badan waa ka warhayaa waxaan marka rajeynayaa xog ogaalnimadiisa inuu dhallinyarada soomaaliyeed ku garab istaagi doono ayaguna ay ka faa'iideysan doonaan dalka iyo dadkan ay u adeegi doonaan haddii ilaah yidhaahdo waa tahay laakiin garyaqaan calisow markii aad fiiriso soomaaliya waa dal colaada kasoo kabanaya dadka ugu badan ee ku noolna ay dhallinyaro yihiin marka la fiiriyo qiimeynta dalka waayadii ugu dambeysaba dadka qaar ay sameynayeen ama dadka waxbaaraba ay sheegayeen markii aad dhinaca ka fiiriso dowladda fursadaha shaqada ay abuuri karayso iyo hadalka dowladda gaar ahaan madaxweynaha kasoo baxay marka laga yimaado inuu yididiilo dhallinyarada gelinayo dhab ahaan marka la fiiriyo suuragal ma noqon kartaa in sidii wax loo filaya ay noqon karaan
runtii waa sax waa su-aal habboon waaye waxaan is leeyahay dowladda labo ayaa yacnii ka rajayneynaa hadday xoogga saaraan wax walba dhallinyarta fursadooda wax kasoo baxaysaa midda koowaad dowladdu inay xoogga saarto amniga inay xoogga saaraan haddii amnigu uu hagaago oo dalka amnigiisa boqolkiiba boqol uu noqdo hay-ado caalamiya iyo shirkado iyo kambaniyaal loo shaqeeyo oo dalka maalgashanaya inay yimaadaan kambaniyadaasna ay yacni dhallinyartu ay fursado ka helaan waa u badan tahay boqolkiiba boqol marka koowaad marka dowladdu inay amniga xoogga noo saarto ilaah idankiisa waa ka rajeyneynaa midda labaad waxaan rajeyneynaa maadaama waqtiga hadda la joogo uu yahay waqtigii iisheeg waqti badanoo shaqaalo la qaatay waqti aad u badan aan shaqaalo la qaadanin oo shaqadii dowladda ay ilaa hadda muddo adiga shan sano ah aan shaqaalo la qaadan sidaan ognahay dowladdu waxaan rajeyneynaa waa sax wadanka colaado ayuu kasoo kabtay culaysyo badanaa jiraan qaababka oo shaqaalaha lagu qaatana waa iska dhib badan tahay laakiin waxaan rajeyneynaa in madaxweynaha jamhuuriyadda uu dib u fiiri doono qaabka shaqada shaqaalaha loo qaadanayo sidii kalka horeba uu u hagaajiyey inuu kalkan u hagaajin doono oo si saxa oo yacni yacni nidaam ah oo shuruucda dalka ay qorayaan shaqaalaha loo qaato oo nin jeclaysi aysan dhicin waa sax wadankeena colaada iyo colaysyo badan oo soo maray ilaahay idankiisa inaysa saameyn dhallinyarta oo shaqada loo qaadanayo ay si xor ah oo xalaal ah ay ku heli doonaan ayaan rajaynaynaa maadaama madaxweynuhu oday soomaaliyeed xoog ogaalna ah uu yahay sidaasaan rajeynaynamarka dad fara badana su-aale isweydiin kara marba haddii madaxweynihii uu yidhi fursado shaqo ayaa loo abuurayaa dhallinyarada shaqooyinka la heli karo waa kuwo kala duwan oo keliya maaha dhallinyarada ina xafiisyo u shaqo tagaanoo ay shaqaalihii rayadka ae bes ay noqdaan laakiin waxaa jira shaqooyin dowladdu abuuri karayso oo la xiriira in farsamadii gacanta oo kale laga shaqeeyo in haddii dib u dhis yimaado oo kale xoogga waxqabanaya ay dhallinyaradii noqdaan lagu shaqaalaysiin karo dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta shaqooyinka ugu badan raadinaya dad baa waxay ku dhaliilaan inay doonayaan oo kaliya in xafiisyo la fadhiisto shaqooyinka noocaas oo kale haddii ay soo baxaan ay dowladdu abuurto mashaariic timaado ma kula tahay dhallinyarada inay ku qanci karaan inay halkaas aadaan
aada iyo aada maxaaba ka fiicanba inay yacni xafiis dowladeed la fariisto ee yacni alxamdulilahi wasaarad loo shaqo tago keliya shaqadu ma ahan haddii mashaariic ay timaado oo mathalan yacni dalku dibudhiso u baahan yahay inay dadka dhalinyarta oo injineerinka baratay ay xagga aadaan kuwa muruqmaalka ay aadaan sidoo kaleeto kuwa macalimiinta ah ay jaamacaddii ummadda soomaaliyeed iyo jaamacaddii la foole iyo waxaasoo dhan haddii la furo ay ayaguna ka faa'iideystaan sidoo kaleeto kuwa beeraha ay beerihii aadaan marka waxaan isleeyahay dhalinyarta laftirkoodu shardi ma ahan inuu xafiis dowladeed la fadhiisto shaqadu shaqaduna kama bilaabato kumana dhammaato xafiis dowladeed saa daraadeed waxaan isleeyahay dhalinyartu keliya waxay u baahan yihiin aan hubaaho xaqiiqo ah inay yacni guriga kasoo baxaan subaxdina ay meel aadaan galabtana ayagoo yacni ninka la yidhaahdo ay soo noqdaan ayagoo alxamdulilaahi soo shaqaystay mahmaa kaanat ilxaal yacni shardi ma ahan in xafiis dowladeed qofku inuu shaqo tago shardi ma ahan qofku inuu alxamdulilaahi baabuur cad guriga looga qaado ama baabuur cad u wato laakiin waxaan anaga baahida aan dareemayno dhalinyarta soomaaliyeed u baahan yihiin waxay tahay oo xaqiiqada ah inuu ka baxo gurigiisa maadaaman aan arkayno zamanada hadda aada iyo aad yacni aan joogno ku sugannahay dalkeena dhalinyaro aada u badan ee soo waxbaratay dalka iyo dibaddiisaba ku waxbaratay ee maanta camal aan haynin ee mararka qaarkood yacni ku dhahaya maxaan qabanaa maxaan haynaa laakiin waxaan rajaynayaa fursadda uu madaxweynuhu ku dhawaaqay inay ka faa'iideystaan aysan dhicin ilaahay idankiisa dhallinyar oo guryaha irdahooda iyo maalaa yacni meelaha u fadhida inaysan dhicin ee la shaqo tago inaad shaqaysatid waa waxa ugu fiican yacni yacni camal la qabto yacni inaad dhididkaaga cunto waxa ugu fiican waaye marka fursadaas inaan u diyaar garowno ka faa'iideysano haddaan nahay dhalinyarada soomaaliyeed kuna garab istaagno laftirkeeda dowladda liannahu dowladdu hadday mashaariic keento oo horumar ay keento annaga laftirkeena inaan kaalin ku lahaanaa la rabaa kaalinta aan ku lahaan karna waxaa waaye inaan inaan shaqaysano aan diyaar u nahay inaan laftirkeena aan ka shaqaynayno habka wanaagsan ee dowladdu dhalinyarta ku howlgelin karto marka waxaan isleeyahay fursaddeena yaana beerdaraynin waa lagu dhawaaqay dowladduna waxawaaye waa ballaaran tahay nuuc walbaana dowladda loogu shaqayn karaa inaan ka faa'iideysan doono waqtigeenana aan geli doono inta ugu badan inaan mashaariicdaas iyo fursadahaas la abuuray ee noo muuqda ilaah idankiisa waqtiyada soo socda saasaan rajeynayna waa gartay dhinaca kale marka aad fiiriso hanaanka shaqooyinka soomaaliya loo raadiyo weliba marka dowladda laga raadinayo waxa badanoo dhalintu ay sameeyaan waxawaaye qabaailka ay kasoo jeedaan xildhibaanada ku matela baarlamanka ama labada aqal ee baarlamanka haddii aan si kale u idhaahdo in loo tago oo xildhibaanadii ay raadiyaan shaqooyinkii qofka uu codsanayoo kale in lala xildhibaanadu ay la baadigoobaan fursadan cusub ee madaxweynuhu yiri shaqooyina dhallinyarada loogu abuurayaa ma kula tahay in jidkii horeo kale la raacaya mase isbedel kale la filan karaa waa su-aal aada iyo aada u munaasab ah laftirkeeda waa sax oo mushkilad waa jirtaa dhalinyaradu xildhibaan iyo ninkaas odayga iyo saas iyo saas ay dhacdo way jirtaa horta daruuf oo waxawaaye dalka kusoo korodha sidaan aaminsanahay waqtiyadan dowlad la-aantu ay dhacday kolley ma u malaynayo ma soo gaarin aniga xilligii dowladii dhexe iyo dowladii awoodda laheed ay jirto dadka ii sheekeeyey ma ii sheegin xildhibaan iyo oday iyo qof la wadanaya ma sheegin laakiin daruufta ayaa keentay in xildhibaan iyo un wax la raadiyo maadaama yani culeysyo fara badan oo xataa hadda ay soo korodhay xataa laftirkeedu duruuf amni ay soo korodhay marka horta dadku umaleymaayo inay aragtidaasu say ku baabacdo yani waa culus tahay liannahu waa arin oo waqti badan lagu soo caanumaalay dad badanna ay ku shaqaystaan oo dad badan wax u tartay dad badanna ay koley waxba ku helin dadka dhammaantiis xildhibaan ma wada lahan dadka dhammaantiis fursadaas ma wada heli karaan laakiin waxaan ka rajaynaynaa dowladdeena soomaaliya ee cusub inay yacni si saxa dariiq saxa ee loo shaqo doonto iyo meel saxa oo yacni qof kastaba ay fursadeeda ay kusoo heli karto oo wax cad ay kasoo heli karto inay noo samayso sababtay tahay yacni haddee xildhibaan iyo oday iyo alxamdulilah wasiir hore u ahaa ama fulaan u ahaa ama ninkan waa waa yacni iisheeg siyaasi hore waaye ama ganacsato waaye lama wada heli karo marka haddii yani xaaladaasu lagu dabaqi tago oo barnaamijkan madaxweynuhu uu ka dhawaajiyey colayskeeduna waa farabadanaa madaxweynaha laftirkiisana waxawaaye natiijadii uu rabay ma ka helayo waa tahay wuu kaa taatahay sharciga bartay kuna shaqeeyey laakiin markii aad fiiriso hadalkii ka soo baxay madaxweynaha iyo si guud dowladda cusub ee dhalatay shan iyo tobankii bishii lasoo dhaafay hadalkii kasoo baxay ahaa dhallinyaradaas shaqo loo abuurayaa dowladdana muhiimadda ugu badan ay siinaysaa markii weliba madaxweynuhu dhallinyaro fara badan oo foolaada uu la kulmay oo muqdisho ku nool kula kulmay qasriga madaxtooyada ee villa soomaaliya dareen noocay adig ku gelisay
runtii dareen aada iyo aada u weyna igelisay dareenka igelisay waxawaaye wax kale ma ahayne madaxweynuhu runtii fikirka aniga qalbigayga waxaa moodaa inuu islamarkiiba uu iska xasilay sababtay tahay aniga waxaan madaxweynaha ka sugayay tallaabta koowaad labaad oo inuu qaado aan jeclaa waxay ahaaday number one inuu dalkan dhallinyara u badan boqolkiiba boqol waxay u baahan yihiin nolol waxay u baahan yihiin shaqo inuu yacni mashaariic lagu soo daayo dalka oo mashaariic uu helo oo dhallinyartan yacni waqti badan fadhiday ay fursad helaan yacni qalbigeygay ku jirtay inuu ka shaqayn doonana madaxweynaha anigoo niyadda isaga hayo ayay soo baxday marka dareen boqolkiiba boqol hay igelisay sidoo kaleeto madaxweynaha waxaan ilaahay idankiisa ka rajaynaynaa inuu aragtidaas uu qaatay oo degdega ah oo dhallinyarta qeyb ka mida matalaysay oo kula kulmay madaxtooyada qaranka inay noo noqoto insha allahu tacaala fursad dahabiya oo dhallinyartuna ay uga faa'iidaysato dareenka aniga kaligay ima gelin dhallinyarta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayuu galay waana ku han weyn yihiin inay ka faa'iidaystaan ayna u diyaarsan yihiin oo qof walba hadda waxay u diyaargaraysan tahay inay fursaddeeda aysan beerdarin marka waa u han weynahay waana ku rajo weynahay inay fursadaasu ay timaado marka qof kastaba in la dhaho war maxaa baratay qofkii injineering bartay iyo qofkii caafimaad bartay iyo qofkii qaanuun bartay iyo qofkii maamul bartay iyo qofkii combyuter science bartay iyo qofkii beeraha bartay in yacni lagu tartamo oo xafiisyo caalamiya loo asteeyo ay dadku ay dukumentiyadooda geystaan oo taariikhdiina loo kaga sheekeeyo alxamdulilahi toddobaatankii iyo lixdan iyo shantiiyo lixdan iyo sagaalkiiyo eriyadaas laga sheekay jiray sideetameyadii oo ah yacni tartan hebelaa furan ah inay madaxweynuhu soo celi doonaan rajaynaynaa dhallinyartuna waxaan ayaga laftirkooda ka rajaynaynaa inay fursadooda aysan beerdaraynin ka faa'iidaystaan ogaadaanna yacni inay ama tahriibaan ama ay aragti khaldanoo oo yacni dalkii dadka u roonayn inay qaataan waxaa uga khayr badan inay dalkoodan u adeegaan dowladooda u adeegaan qalbigoodana ay yani inta xasiliyaan ay qaataan go-aan ah inay shaqaystaan garyaqaan cabdishakuur calasow markii madaxweynuhu ku dhawaaqay go-aankan ah dhallinyaradan fursado loo abuuri doono durba waxaa bilaabmay in rajo badan la aamino oo ah in ay soo degdegi karaysa arrintan oo kale ilaamaa intee kula dhallinyaro ahaan aad is leedahay arrintan dowladdu way ka shaqaysiin kartaayo dhallinyaro dowladdu ay shaqaalaysiisaa la arki karaa rajadaada adigoo qabto degdeg ah ama mustaqbalka u dhow ama foga maxay tahay
walaa horta cabdicasiis waxawaaye dowladdu tabarteeda iyo taagteeda waxawaaye waxaan u malaynayaa inay aada iyo aad yacni lagamana dayrinaaye inay horta aada isaga tabarteedu inay aada u liidato waa laga yaabaa nambarka ay shaqaalaysiin kartan inuu waxaa laga yaabaa uu nambarkii la rabay inuu noqon waayo waa laga yaabaa maadaama yacni dhalinyarta la dhaho boqolkiiba toddobaatan iyo shan waayo laakiin haddaba boqolkiiba boqol ay xataa gaari karaan bulshada dhexdeeda markii la fiiriyo waxaan isleeyahay haddii dowladdu ay labaatan kun ama soddon kun ay xataa shaqaalaysiiyaan oo qeybna mashaariic lagu daro qeybna shaqaalo dowladeed ama qeyb ciidan iyo qeyb rayada iyo laga dhigo yacni dadkaasu ay fursadahaas helaan ay soddon kun gaarsiiyaan xataa waa waxaan isleeyahay waa fursad fiican laakiin kolley dhammaanteen dadka dhammaantiis waxaa laga yaabaa inay shaqo wada heli waayaan laakiin waxaan isleeyahay boqolkiiba xataa afartan ama boqolkiiba soddon ugu yaraan meelahaas dowladdu inayna ka fargari doonto waan rajeynaynaawaa gartay aragtidaada markaad ku fiiriso haddii dhallinyarada shaqadaasi loo abuuro oo ay ku mashquulaan inay shaqeeyaan maxay kula tahay soomaaliya xaaladaha guud ee nolosha iska bedeli karta
aada iyo aad waa very important su-aashaas waana aadan kaaga mahad celinaa waxaa isbedelaya number one amniga isbedelaya dalkan amni darada iyo dhibaatada iyo colaada iyo mushkiladda waxaa keenaya waa dhaqaalo la-aan waa shaqo la-aan dhalinyartan soomaaliyeed ee joogta soomaaliya hadday shaqo helaan oo ninka inta baxo gurigiisa uu baxo waxaa isbedelaya nolosha gurigaasa isbedelaysa nolosha guriga hadday isbedesho oo gurigaas kale ay isbedesho oo gurigaas kale isbedesho yani oo dadku ay yani dab wada shitaan oo dadku wada sinmaan ugu yaraan waxaa imaanaya xasilooniya imaanaysa marka waxaa is leeyahay kuw waxaa isbedelaya nolosha dhanka amniga waa isbedelaya waxaa kaloo isbedelaya dhanka dhaqaalahana waa isbedelaya maxaa yeelay dhaqaalaha soo gelaya alxamdulilaahi qof dukaan furta oo shaqadiisa ka dhigta dukaan qof maqaayad furta qof dawaar furta harqaan furta qof farmashi furta fursaduhu ayagaa is abuuraya marka waxaan is leeyahay fursadan waxay sabab u noqon doontaa dalkoo nabad naqda xasiloon amni naqda alxamdulilaahi insha allahu tacaala dhaqaalana oo soo galo oo aan isku filnaan dhaqaale xataa aan gaarno oo dhaqaalaha dhexdeen aan ka samayno leannahu haddii tobanna xaafadan labaatan ay ka baxdo mathalan xaafadan oo soddon guri ama kontonka guri ay labaatan qofood ay ka baxdo oo labaatan kaleetana ay farmashi furato shan kaleetana ay dukaan furato shanna ay maqaayad u shaqo tagaan fursadaa imaanaysa amniguna meeshaas waxataa ka imaanaya aad ayaad u mahadsan tahay garyaqaan cabdishakuur calasow akhyaarta ay nala socota intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barre oo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatana dhegeystayaal haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa suuriya ayaa hakisay dhammaan duulimaadyadii garoonka caalamiga ee dimashka kadib markii duqeyn cirka israa'iil shalayto ay ku qaaday goob ku dhow halkaasi sidaa uu sheegay wargeys ku hadla afka dowladda wargeyska alwaton ayaa sheegay in duqeynta ay waxyeelo kasoo gaartay dhabaha duuradaha ay ku ordaan iyadoo faahfaahintaas dheerna aanu bixin garoonka wuxuu ku yaallaa koonfurta caasimadda dimashaq halkaasi oo dhaqdhaqaaqa mucaaradka suuriya ay sheegeen in maleeshiyada ay taageerto iiraan ay ku firfircoon yihiin kuna leeyihiin baqaaro hub u yaal israa'iil waxaa muddo sannada ah ay duqeyno ka fulinaysay aaggaasi iyadoo uu ka mid yahay kii isagu sababay dab ka kacay meel u dhow garoonka duuradaha taasi oo keentay in dib loo dhigo duulimaadka kaaladda wararka ee ku hadasha afka dowladda ee sana ayaa idna waxay sheegtay in wasaaradda gaadiidka ay xaqiijisay in dhammaan duulimaadyada la xakiyey sababtoo ah iyadoo qaar ka mid a qalabkii farsamada ay joojiyeen shaqooyinkii garoonka qalabkaasi oo aanan shaqaynayn roob dabayl wata oo ka da-ay magaalada dagaalku uu ka socda ee maripool ee dalkaasi ukrain ayaa waxa uu keeni karaa xaalad ah in halkaasi uu ka dilaaco cudurka daacuunka sida ay sheegeen saaniseeno cilmi baarayaal ayaa saadaaliyey cudurkii daacuunka ee ka dhacay yeman sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii kuwaasi oo haddana sheegaya in xaaladaha ay ku soo badanayaan maripool magaalada ayaa waxay ku jirtaa khatar daran iyadoo sababto ay tahay in biyaha iyo hababka budhacadaha ay waxyeelo ka soo gaartay dagaalka haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan heestaasi mana gaaro mana gooyo waxaa qaaday cali cabdulla guure waxaana ay ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
arinigu guyeysta lafahayga gubaye